barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa laantaab soomaaliga ee v o a aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemiyada geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco labada bisha juun sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacaddayada duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegayno heese dhaqameedkii haweenka soomaalidu ay carruurtooda ku maaweelin jireen heesa caruureedkaa mataqaanaa dhaqanka aanu lahayn markii aan yaryarayn aan maqli jirnay markii ubad kale nagaga tegana aanu heesi jirnay ama annaguba aanu soo haysnay ciyaalkayagii waxaa ka mid ahaa ubadku markay gaajoonayaan markay xumada hayso markay hurda hayso intaba ubadkuna afgarasho u ahayd ama way ku seexanayeen intii haysay ama weyba ciyaarayeen way ku ilaawayeen
qasiidooyinka ramadaanka ee aannu idiin haynana waxaa ka mid ah habeenkii qaara xira qur-aankeenu soo degay aqumano rasuulkii
sidoo kale dhegaystayaal waxa aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
hogaamiyayaasha dunida iyo kooxaha deegaanka u ololeeya ayaa muujiyey sida ay uga niyad xun yihiin go-aanka madaxweynaha maraykanka donald trump uu kaga baxay heshiiskii taariikhiga ahaa ee loo yaqaanay heshiiskii cimilada ee baris taasoo la doonayay in lagu xakameeyo isbeddelka cimilada dunida hogaamiyaasha jarmalka faransiiska iyo talyaaniga ayaa soo saaray qoraal wadajir ah taasoo aan horey loo arag waxaana ay qoraalkooda ku sheegeen sida ay uga niyad xun yihiin go-aanka maraykanka jean claude janker madaxweynaha guddiga midooda yurub ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta midooda shaqaalaha ee jarmalka magaalada berlin in aysan maraykanku durbe ka bixi karin heshiiskaasi isagoo intaasii raaciyay in ka bixitaanka heshiiskani ay qaadanayso saddex ilaa iyo afar sano huan jin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa maanta sheegtay in shiinaha ay ka go-an tahay fulinta heshiiskii baris iyagoo sheegay inay dusha u ridanayaan mas-uuliyadda dal ahaan ka saaran heshiiskaasi
saraakiisha milatariga maraykanka ayaa sheegay in ciidamada uu maraykanku taageero ee siiriya ee la magac baxay xoogaga dimuqraadiyiinta siiriya ay ilaa iyo saddex kilomitir u jiraan caasimadda kumeel gaadhka ah ee ururka isis ee dalka siiriya saraakiishu waxay sheegeen in dagaal weyn oo isis lagula galo magaalada raqa inuu bilaabmi doono maalmaha soo socda isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada baqdaad ee xarunta dalka ciraaq ayaa afhayeenka isbahaysiga howlgalka ka dhanka isis corneyl rayan dillon waxa uu sheegay in jabhadda s d f ee siiriya ee uu maraykanku taageero ay isku urursatay hareeraha magaalada raqa kadib markii dhul gaadhaya ilaa iyo saddex boqol iyo konton kilomitir ay ka qabsadeen isis toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamadan ayaa hadda u jira saddex kilomitir raqa dhinaca waqooyi iyo weliba dhinaca bari dhinaca galbeedna waxay magaalada u jiraan ilaa iyo toban kilomitir sida uu sheegay cornel dion duhur wacana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay waxaad dhegaysanaysaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimco aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey waryahayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee maalin walba oo jimco ah aad wakhtiyadan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeennan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa hees dhaqameedkii hore ee ubadka ay hooyada soomaaliyeed ku maaweelin jirtay waxaana inoogu martay ah barnaamijkeennan maanta khadraaw aadan sheekh maxamuud oo ka mid ah hooyooyinka xafidsan heesaha dhaqanka ee hooyooyinkii hore ay ku maaweelin jireen ubadkooga ugu horreynna waxaan weydiiyey hooye khadra ee bal waxaad noo sharaxdaa hees caruureedda ay hooyada soomaaliyeed ku maaweelin jirtay ubadkaygu markay ooyaan markay gaajoodaan markay xanuunsadaan iyadoo ka biinaysa oohinta iyo xumadda iyo gaajada ay dareemayaan oo kale tusaale ahaan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu heesa caruureedkaa mataqaanaa dhaqanka aanu lahayn markii aan yaryarayn almaqli jirray markii ubad kale nagaga tegana aanu heesi jirnay ama annaguba aanu soo haysnay ciyaalkayagii waxaa ka mid ahaa ubadku markay gaajoonayaan markay xumada hayso markay hurda hayso intaba ubadkuna afgarasho u ahayd ama way ku seexanayeen dhibtii haysay ama weyba ciyaarayeenoo way ku ilaawayeen waa inta aanu afbaran ayaa heestaa loo qaadayaa mise inta uu afbartay baa loo qaadayaa heestaas ilmuhu markuu jiro meelaha afar bilood ilaa u gaadhayo ilmuhu saddex sano uu si fiican wax u kala fahmayo heestaasi waxay ahayd mid daruuri oo ciyaalka ka siman gabadh iyo wiilba oo maawiilo u ah sida iminka tobanjeerioo kale ciyaalka u daawadaan ama filamaanta kale ee musalsalka ee ciyaalka ama boobalaha loo keena ayay ku ciyaarayaan sida tiifiyeeda iyo aaladaha jirada ay ka daawanayaan markaa waxay ahayd aalad jirta oo dumarka soomaaliyeed qasnad u ah oy ubadkooga ku maaweeliyaan oy ubadkooguna afgarasho ka dhigtaan ilmuhu ilaa saddex sano isagu xitaa ismaamulayo seexanayo iska toosayo iska soconayo ilaa afar bilood markuu jiro intii u dhaxaysa suugaanta iyagaa iska lahaa gaarba ahayd waxaa ka mid ahayd hubeeya hubeehey hubeeya hoya hubeeya hubeehey hubeeya hubeehey hubeeya hoya ayaadi layuhu dagaalay diilayoho dagaalay ayaada kharaadaa ku jiiday daa kharaadaa ku jiiday hoya ninkiidii laydahayni maahayo diilaydahayni maahayo dagaal banaaga dhexeeya banaaga dhexeeya dabiyo qolbahaanu qaadan qolbahaanu qaadan dudaada reerkahaanu joogsan reerkahaanu joogsan hoya hobeeya hobeehey hobeeheya siduu markaa ilmuhu u fahmayey maadaama uu afar bilood iyo saddex sanaba u dhexeeyey heesta ay hooyadu ugu heesayso siduu u fahmayey baad isleedaado wallaahi si ilaahay dee fahansiiyey buu u fahmayey markaad u soo gasho ilmahaagii oo ooyaya heestaa markaad u bilowdo horta wuu aamusayaa wuu dhegaysanayaa hubeehey hubeeheya hoyahankuuhu heeseehee dhagahayso heeseehee dhagahayso hoya dhageehe sodheega u yeeheelo odheega u yeeheelo hoya haddaadi dhagahaysan waahaydo idhagahaysan waahaydo hoya dushayda nayihiiga soo hoodeg dushayda nayihiiga soo hoodaag hoya dhabtayda nayihiiga dhaadhac nayihiiga dhaadhac hoya hobeeya hobeehey hobeeheya had dhibtii uu socday hadday gaajo ahayd hadday xanuun ahayd hadday hurdo ahayd wixiiba wuu ilaawaya siduu u dhageysanayo ama wuuba ku seexdayba ama wuuba iska ciyaarayba wixii uu markaa uga jeeday oohintan heestaasaaba ka biinaysa markaa hooyadu may xambaarsan tahay ma dhabtay ku haysaa xaaladeedu waa sidee hooyada ilmaha sida ay ugu heysayso mise wuxuu yaalaaba sariirtii maxool buu ugu jiraa bal tafaasiil amase sharaxaad kooban naga sii
dumarka soomaaliyeed kuwa iminka joogaya kuwii hore de horta way kala fursada fiican yihiin kuwii hore waxaa laga yaabaa ilmaha inayna xoolba uhayn ama sariir ay saaraan ilaa sariir soomaali mooyaane taana dumarka soomaaliyeed inta badan iyagoo jooga mayno may aaminin marka waxaa jirta ilmahaasi uu ku aamusayaa haddii ay u hesho fursad ay ku xambaarto xambaar buu badnaa waxqabadkoogu dhab inay ku hayso in yar bay ahayd laakiin way xambaaraysaa amaba se hadduu weeyahay ilmuhu de sidaa saddex sano iyo labada sano iyo waysag fadhiisinaysaa dhagax baa wax lagu ridqayay mooyaa wax lagu tumayey haleel dadkii hore may u haynin ilmaha ay ku xambaarsanaadaan ama ay dhabta ku yar qabtaan ama ay isgarab seexiyaan ugu heesaan waxaa may haynin xataa isagoo markaa halkaa iska fadhiya wuxuu aaminsan yahay maadaama loo heesaayo oy hooyadii u heesayso inayna waxbaba ka maqnayn waxaad moodaa in heesta qofku markuu dhagaysto uu waxyaabo badan oo guubaaba iyo dhiirigelin ilmaha hooyadu ay u heesayso ay u gudbinayso suugaantaasi ma mid caama bay ahayd oo ilmo walba loogu heesayey mise hooyo walba iyadaa suugaan iyo wax ay ugu heesto u samaynaysa
dee majoritiga inta badan waxay ahayd wax dumarka soomaaliyeed dhex wareega oo mataqaanaa dee ay ku heesaan markaa tii ku biirsanaysaana dee wixii kale ilmaheeda ku ammaananayso iyadaa ku darsanaysa laakiin sidan sintanisku yahay dee wax soomaalidu ay iska leedahay oo dhaqanahoo u gaara ayay iska ahayd markaa islaam walba ilmaheega dee samow samow iyo sidana tahay hobeya hobehey hobeheya hoya samowa samoohow samoohowa asamoohow samoohowa hoya samowsa rariya lagohowa iya lagohowa hoya sakaari iyo maahaydhaqohowa iyo maahaydhaqohowa hoya sadkiila sugaahayayohowa laa sugaahayayohowa hoya sadkiira bikeeheenayohowa raa bikeeheenayohowa hoya sadkaanla saluuginohowa in badanoo guriga dhexdiisa iyo waayahooga un ka turjumaysa ayaa ku jirta moogtahay ilmuhuna uu la fahmayay dee waxay u sheegaysaa hooyadu soo maaha baahida meeshaa taalla iyo wuxuu la ooyayay darteed ayay heesta ugu qaadayeen miya majoritiga xoolahan dhaqanaa waxay u badnaayeen geel loodu de waqtiyo gaaban bay muxuu ahaaye ay dhashaayo caanaheeda iyo waxaa geel baa inta badan dee mataqaanaa ay dadkeenu dhaqan u lahaayeen geel waxaa jirta marka la geeyo meel ceel leh habeen ama labuu ku maqnaanayaa markaa islaantii hasha loo lisaayey ilmihii neefka isagana dee loo lisay caanaa la siinayay wuu gaajoonayaa dee waxaa lagu maaweelinayaa geelii waa arooray arooro oon ku raag alal ku raagay dee wuu tagay oo soo noqonayaa marka insha allah dee ilmihii baa dhegta loogu ridayaa islaantu waxay leedahay idaahayo wiilka hoya maxaad weydoohoodu waa haalan weydoohoodu waa haalan hoya manaas kibaahaa gabnoohoobay kibaahaa gabnoohoobay hoya gabnooho wadgoodool ka waahayday codgoodoolka waahayday hoya mageehe dhibaahaa aroohoray dhibaahaa aroohoray hoya arooho ro aalaal ku raahagay ho aalaal ku raahagay hoya hobeeya hobeehey hobeeheya hobeehey hobeeheya hoya wardoohon baynooho maqnaahaye baynoohoo maqnaahaye hoya warsaani haynoohoo yimaahado haynoohoo yimaahado hoya hobeeya hobeehey hobeeheya waxaan anugu anfaansanahay adna ila faham waa kaasuu la fahmaya isaguna markaa hooyadaasi baylahdaydii kale ee aqalkana way qabanaysaa markay u heesayso iyadoo xambaarsan oo dhabarka ku sita ilmaheegii ayay heestiina wadaa shaqadeediina qabanaysaa soo maha dabcan haa amaba dhari bay karinaysaa hadhuur bay tumaysaa mooyihii bay tumaysaa dhagax bay mixdinkiiba wax lagu ridqayaa mataqaanaa baylahdii hararkii la sameynay samaynaysaa wixii dee gaara xawaashtii xaafadda ayay ka shaqaynaysaa ilmina way xambaarsan tahay markaa danta ila faham bay leedahay isagana hooyada wakhtigan lagu jiro markaad barbar dhigto hooyadii wakhtiga farqiga u dhexeeya maxaad ku tilmaami lahayd wallaahi wax badan baa u dhexeeya dadkan iminku aniga waxay la tahay dadkii hore waxba kama dambeyn siday tahay waay dhaqankii soomaaliyeed waan ka tegnay wax hayaa ma jiro ilmahaaga haddaad su-aal weydiiso ma fahmayo marka waxaa la maqli jiray dadkaa qurbaha ka imanaya ayaydaa hooyo weeyaan hooyo qofkani marka la idhaaho family weeyaan yaa laga sheegayay markaa kuwii dalka joogay hadda waxay marayaan waa family hooyo iyo family baaba iyo waxaabay marayaan laakiin waxaan u malayn dad annaga nagama dambeyn waa la isindhagaranaya uune marka way kala yaqaaneen adeerka aabbaha ayeyda awowga intaasoo dhan way kala yaqaaneen ubadka yaryar sooma de dabcan oo kolka la koro waxaa la odhanayay waa hooyaday hooyadeed iyo aabeed iska ilowe hooyadaybu abtiu yahay een, adeer buu u yahay een, mataqaanaaye awow buu u yahay adiguna markaa ixtiraam baad samaynaysa hooyada awowgeed hooyada aabaheed bayna ku iminku dee waa cayradunbay ku odhanayaan marka een, sida suugaantiiba inooga sii dabargo-ayso ayuu dhaqankiina inooga sii dabargo-aya hobehey hobeheya hoya hawaay hawaahaala loo hubin hoya hawaayin waxsiihiisa hoohooyo waxsiihiisa hoohooyo hoya hawaayin wardheeheere ahaabe wardheeheero waahabe hoya hawaayin walaahaa la dhaahawra walaahaa la dhaahawra ilmaaha darkuulaa cayaara darkuulaa ciyaara walaalku lacahaana maahala kuulacaana maahala hoya hobeeya hobeehey hobeeheya barnaamijka waxay noogu marti ahaa khadra'a waadan sheekh maxamuud oo ah hooyo soomaaliyeed oo taqaana dhaqanka inta badan lagu maaweelin jiray ubadka yaryar intaas waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku soo qaadanay hees dhaqameedkii hore ee ubadka ay hooyada soomaaliyeed ku maaweelin jirtay ilmaha barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyay anigoo ah haashim sheekh cumarkood oo ku sugan magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa noo soo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good halkaad kala socotaana waa v o a washington markana ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan ayaa goordhow noo soo socda balse dhinacii suugaanta nebi ammaanka aanu idiin soo qabanaynana dhegeystayaal waa kan
habeenkii qaar alxiraa qur-aankanu soo degay habeenkii qaar alxiraa qur-aankanu soo degay aqumanu rasuulkii qooyahaa dhexdoodii aqumanu rasuulkii qooyahaa dhexdoodii ilaawadu ku jiray jibril qayliye ilaawadu ku jiray jibril qayliye qaraxadiyo xoogii qowlkii ilaahay qir maxamed uu yidhi qaraxadiyo xoogii qowlkii ilaahay qir maxamed uu yidhi nabigu qushuuce bisinka u qabsaday nabigu qushuuce bisinka u qabsaday dabadeed qurquriye aayadihii qur-aanka nabigu qushuuce qabsaday nabigu qushuuce bisinka u qabsaday dabadeed qurquriye aayadihii qur-aanka isagoo aan kala qaarin uu qaybshay muslimiinta waa bishii qayrka lahaydo lala siiyey qur-aankee qadirkiina untay uu iblayskii qabire qiimaheeda rabadan yaa qiyaasi karaya waa bishii qayrka lahaydo lala siiyey qur-aankee qadirkiina untay uu iblayskii qabire qiimaheeda rabadan yaa qiyaasi karaya qiimaheeda rabadan yaa qiyaasi karaya codka macaan ee fanaanada ruqya cali guutaale qiimaheeda ramadaan yaa qiyaasi karaya haye shiro waa bishii khayr ka badneed in la siiye qur-aanka waa bishii kuugu horreysay adna aad qurbaha ku soontay yaa salaam kolley waxaan hurayninba halkan goobtan yadaa moogtay Haye.
aan aan laga tegi karin maxaa kuugu yaa badnaa waxyaabaa cajiibkaa kolley een, eh, horta saa dareemayso warabadan aad u qabow maasha allah ilaahay barakeeyey kulayl badan aan jirin qabow badan meesha lagu samaamo waa meeshii kale laakiinse saacada aad u badan lix iyo toban saacadood iyo wax ka badan iyo wax la halmaala oona saacadii bay dhammaanayn cadceedii oon dhacaynin iyo weliba soonkii oo kugu daba dheeraanaya habeenkii sideedda ama laba saaco habeenimo sidaad baa waxaa nin baa lala kabtama waxaa lagu yidhi maxaad ugu jeceshay xilliyadaa markii gaadha inaad maqasho markaa suuri eedaanka salaada maqrib afar iyo labaatanka saacadood waxaad ka dhursugaysaa talomaan la eedaamay eedaanna maqli maysid Haye. taleefanada meeshaa laga aadaamay.
aad iyo Maxaa aad noo aad sheegay?
iyo aad falsinaad baad mahadsantay dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha amaba isboortiska iyo weliba jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno dhegaystayaal maalinta beritawa saddexda juun magaalada cardiska waxaa lagu ballansan yahay inay ka dhacdo ciyaarta kama dambaysta ahiye ee champions league faynalaha ay wada ballansan yihiin kooxaha yuventus oo waddanka talyaaniga ka socota iyo real madrid oo spain ka socota taasoo doonaysa in markeeda labaad oo isku xigta taariikhdii markii ugu horreysay champions league ay noqoto kooxdii sidaasi samaysay oo ku guulaysata laba jeer oo isku xigta ciyaartooyada naadiga kubadda cagta ee real madrid iyo naadiga yuventus ayaa usii duulay wales halkaasoo ay doonayaan in kadib ay ku wada ballansan yihiin ciyaarta kama dambaysta ahi ee champions league obrayaasha labada kooxood ee zinedin zidan iyo mansimo allegri ayaa labaduba rajo ka qaba in ay koobkan ku guulaystaan yuventus waxay doonaysaa inay koobkan hanato markii ugu horreysay muddo sannada iyadoo dhowr jers faynalaha ay koobkaasi ku guuldaraysatay inay sidaasi samayso oo ay ku guulaysato dhegaystayaal qodobada kale ee ciyaaraha haddaan idin dulmarnaan xiryaanka khadka dhexe naadiga roma oo ciyaara niangolan ayaa waxa uu sheegay in uu weli xoogaha uu u yara xanaaqsan yahay tababaraha kooxda chelsea antony cont kadib markii ciryaankani uu sheegay inuu diiday dalab sannadkii hore oo uu soo gudbiyey antony cont oo ku aadana in naadiga kubadda cagta ee chelsea uu kula soo biiro taa beddelkeeda waxay keentay cont in uu la soo saxiido ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta ee lester city u ciyaari jiray angalo cont kaas oo naadiga chelsea kula guulaystay sannadkan koobka horyaalka dalkaasi ingiriiska manchester unitedna waxaa ugu dambeyn la sheegaya inay la soo saxiixinayso ciyaaryahanka khadka difaaca uga ciyaara naadiga banvika lindlof oo heshiiskuusna uu ku kici doono shan iyo soddon milyan oo ganiga starliinkahi sida uu baahiyey wargeys waddanka burtuqiiska ka soo baxa ciyaaryahan victor lindolf waxa uu qaran ku duugi doonaa heshiis afar sanaha marka uu old trafford gaaro xagaagan markaasoo la rajaynayo inuu ku biiro naadiga united arsenalna waxa ay cabsi ka qabtaa in ay hardinka loogu jiro xiryahan mbabe naadiga monaco u ciyaara ay isaga harto kadib markii siddeetan toban milyan oo ganiga starleenkahi la sheegay in ciyaartooygaasi ay ku doonayso kooxo dhowra oo real madrid ay ku jirto barcelona waxay noqotay naadiga ugu mushaaraadka badan ee naadiyada yurub iyadoo koowaad kaga jirta islamar ahaantaasina ay bixiso mushaaraad gaaraya milyan oo ganiga starleenkahi hase yeeshee kooxaha kale man united iyo chelsea ayaa labaad iyo saddexaada real madridna waa afaraad marka la fiiriyo mushaaraadka iyo gunooyinka kale ee nadiyada yurub ay ciyaartooydeeda kubadda cagta ay siiyaan dhinaca n b ada markaynu eegnana labadii kooxood ee sanadkii horey faynalaha ciyaaraha n b ada waddankani maraykanka ciyaaray ayaa mar kale kulan xiiso badan xali dheelay waxaana naadiga kubadda cagta cleveland cavalieres ay guuldaro kala kulantay naadiga golden state warriors ciyaarta faynalaha lugta koowaad waxaana ciyaartaasi ku soo dhammaatay oo golden state ay la timid halka ay la timid naadiga cleveland cavalieres iyo kooxda lebron james haliyayadii ciyaarta waxaay xalay ahaayeen ciyaaryahanada kevin durant iyo sidoo kale steve cory dhegaystayaal xubintii ciyaaraan halkaas inoo joogto
xubintii ciyaaraha iyo weliba jamaal axmed cusmaan dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno gebagabada idaacadda duhurnimo ayaenu kusii siqaynaa falastiin axmed imaan oo stuudiya ay ugu helisaan ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweynah mahadsan jarwac hogaamiyaasha dunida iyo kooxaha deegaanka u ololeeya ayaa muujiyay sida ay uga niyad xun yihiin go-aanka madaxweynaha maraykanka donald trump uu kaga baxay heshiiskii taariikhiga ahaa ee loo yaqaanay heshiiskii cimilada ee baris taasoo la doonaya in lagu xakameeyo isbeddelka cimilada adduunka hogaamiyaasha jarmalka faransiiska iyo talyaaniga ayaa soo saaray qoraal wadajir ah taasoo ah mid aan horey loo arag waxaanay qoraalkooda ku sheegeen inay ka xun yihiin go-aankaasi saraakiisha milatariga maraykankuna waxay sheegeen in ciidamada uu maraykanku taageeray ee syria ee la magacbaxay xoogaga dimuquraadiyiinta syriya in ilaa iyo saddex kilomitir ay u jiraan caasimada kumeel gaarka ee ururka isis ee syriya saraakiishu waxay sheegeen in dagaal weyn oo isis lagula galo magaalada raqa inuu bilaabmayo maalmaha soo socda aad baad mahadsantahay falastiin dhegaystayaal waxaanu idin leenahay mar kale ramadaan kariim meel kastoo aad joogtaanba iyo weliba xaalad kasta iyo goob kastooad ku sugantihiinba haatan aynu mar kale dib u jolcano dhinacii kaalmaha qasiidooyinka iyo weliba bisha barakaysan ee ramadaan dhegaysi aboon hagaaga ka tabaabushaysoo aakhiro aakhiro u dhiga tacab dhegaystayaal qasiidadaasi waxay gebagabo u tahay idaacaddaida duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay si wada jira idinku daadihinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud jirwac tan iyo tan idaacadda xigta isugu iman doonnaa afarta galabnimo waxaanu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dhalan karo